barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimco afarta bisha mey sanadkuna waa laba kun siddeed iyo tobanka waxaa barnaamijkana dhallinyada ah ee idaacadda hornimo halkan si wada jireeda kaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah jela waxaa loo raacaya de marka hore waa soo geli labaiy toban bilood buu qaadaa dhashaasoo markaa kacsan oo baalcasuuday oo halka baalcasada leeyahay soo mataqani baalcasuuday baa guryaha la keeni jiray dabadeedna reeraha iyo markaa maatadaa loo lisi jiray yalqa dhaqashada saa seexay idaha iyagu dee waynoo soconaa iyagu dee dulin ma xamilaan sideedaba ninka dhaqayaa waa nin idamkeeda leeyahay geedkay harsanayso iyo goobtay daaqayso waa nin ilaalinaya wuxuu ka ilaalinayaa ninkaasu inayna dulin arag maxamuud suleymaan gooni oo ka warramaya sida soomaalidu ay xoolaha u dhaqan jireen
heesta barnaamijka maanta aan idinku maqashiin doonana waa heesma
waa hagaag sidoo kale xubintii ciyaarahana waad maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii dunida
maraykanka ayaa wacad ku maray in uu kala xisaabtami doono dowladda shiinaha waxa ay saraakiisha ku tilmaameen khatar iyo mas-uuliyad darro ay militariga shiinaha ee ku sugan jabuuti ku carqaladeeyeen ciidanka maraykanka ee jooga dalkaasi jabuuti aqalka cad ayaa ku eedeeyey shiinaha in ay leysarro awood leh ay ku ifiyeen diyaarad uu leeyahay militariga maraykanka oo fadhiday saldhigga militari ay ciidanka maraykanka ku leeyihiin jabuuti afyeenka aqalka cad sarah sandres ayaa sheegtay in waqti dheer iyo waqti gaabanba ay jiri doonto cawaaqib ka dhalan doonta adeegsiga leysaradaasi wasaaradda difaaca shiinaha ayaa warkan ka soo baxay maraykanka ku tilmaamtay eedeymo been abuur ah xafiiska gaashaandhigga marayka ee batagonka ayaa waxa uu eegayaa sidii loo dhimi lahaa tirada ciidamada marayka ka jooga dalkaasi kuuriyada koonfureed jariidada the new york times ayaa waxa ay warisay shalay in madaxweynaha marayka trump uu u sheegay batagonka inuu diyaariyo qorshayaasha lagu dhimayo ciidamada marayka oo tiradoodu ay gaarayso saddex iyo labaatanka kun ee jooga halkaasi warku waxa uu sheegay in dhimadda ciidanka maraykanka aanay ahayn mid ah ujeedadeeda la xiriirto gorgortan isagu la xiriira wadaxaajoodka la filayo in uu dhex maro madaxweynaha maraykanka trump iyo kankuuriyada waqooyi kim jong un madaxweyne trump ayaa hore u soo jeediyey dhimista ciidanka isagoo sheegay in haddii ay sii joogayaanna qarashka ku baxaya ciidankaasi ay bixiso kuuriyada koonfureed
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a washington aan ku bilowna ee haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaana magaalada laascaano kusoo diyaariyay waryaheena cabdikariim olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenni sooyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkan aynu ku soo qaadan doonno sidii dadkii soomaaliyeed ay u dhaqan jireen xoolaha iyagoo ka eegaya dhinacyo badan oo ay ka midka yihiin caafimaadkooda iyo sida ay u daajin jireen maxamuud saleymaan gooni waxa uu ka midka yahay odayaasha sida weyn u yaqaana dhaqashada xoolaha iyo guud ahaan dadkii soomaaliyeed sida ay u dhaqan jireen xoolaha bismillahi raxmaan raxiim anuu magacayu yahay maxamuud saleymaan gooni jooga deegaankan joogaana uu yahay qabri bayax xoolaha markaan taabtaabto xooluhu sifaalo badan bay soo mari jireen dhaqashadoodu anugu waxaan soo gaadhay kacaankii aan ku kacaamay xoolaha dhaqashadooda iyada oo meeshii baxrina ay jilaalkii markay jilaal meel ka qaybgalaan doogii loo doono meel baxrina oo matareal ama dulanku ka maqan yahay ama geedahoodu tanaad yihiin loo baadi doono laguna eego xoolaha nadalkood sida uu soo baxayo matalan la yidhaahdo geeli maanta nadalkiisi waa isbedeley adhigii nadalkiisi waa isbedeley haddii meeshu way dulin laadahay ismuucyadaas anigu soo gaadhi waxaan kaloo hayaa hadeerto dee inkastuu dadku uu nimbe sii yahay oo dad dadkii hore dee idamkeeda leeyahay ku raad joogaa uu jiro dee hadeerto waaba dhici kartaa in idamkeeda leeyahay dhulalkan qaadka iyo kaamabka iyo in layskaga soo dhawaadaan waa laga yaabaa waxaa kaloo dhici jirtay nuurkanu markuu do-o in la yidhaahdo sanadka matalan farcadaadle meel la yidhahda waa nugu dhowda oo jid halkan ka sii jeeda in la sanadka farcaadle waa fadhiidu ahaa ee ha loo raro reerka dabalagu haloo daadejiyey matalan dabalagu wuxuu ahaadaa fadhiida faridiin haloo wareejiyo siyaalaha ayaa xoolaha qaababkooda loo dhaqan jiray hadeera daddee dadkii hore daba joogaa wuu jiraa sidii hore wuxu fahmayaa laakiin dadka hadeer wuxuu isaga badan yahay inuu xeradii saddex sanaba isaga da salafan aad baad u mahadsan tahay marka laga hadlayo dhaqashada xoolaha waa run waxay u baahan yihiin dhaqaale in aad u badan hadda waxaynu ka hadalnay marka qofku uu doonaya inuu xoolo dhaqdo la ilaaliyo deegaankiisa iyo daaqiisa bal ka warran ragga soomaaliyeed ee sida ay awoodda u saari jireen dhaqashada xoolaha qaybahooda kala duwan iyo sida xooluhu ay ku tarmaan waxay xoolaha u saari jireen marka koowaad waxaa loo eegi jiray geelu matalan markaan geela kaaga soo qabto markuu sanadka dawdan ku qayb galo waxaa la odhan jiray ama ha loo raarido dhoodi waa ku rimo oo idamkeeda leeya halkaa dee ha ku tanaado haddii idamkeeda mar waa la bedeli jiro waxaa laodhan jiray gumurka cagaare iyo wixii la siman ha la geeyo geela matalan saasaa la odhan jiray ariga qudhiisa waxaa la odhan jiray sanadka matalan biyo macaan buu dhulkan ka cabi jiray ama buurahan waa dulin halkan talaalaxada iyo buurahan dedbaha iyo idamkeeda leeyahay wixii dee laami ka sokeeya baa la odhan jiray ha loo rogo oo dulunka ha ku bedelo xooluha ha kaga dhaceen qorshaha loo raacayo iyo sida uu kala yahay bal nooga war geela waxaa loo raacayaa de marka hore waa geel labaiyo toban bilood buu qaadaa dhashaasoo markaa kacsan oo baalcasooday oo halka baalcasada leeyaa soo mataqanin baalcasooday baa guryaha la keeni jiray dabadeedna reeraha iyo markaa maatada loo dhisi jiray geela dhaqashadu saasay ahayd idaha iyagu dee waynu la soconaa iyagu dee dulin ma xamilaan sideedaba ninka dhaqayaa waa nin idamkeeda leeyahay geedkay harsanayso iyo goobtay daaqayso waa nin ilaalinaya wuxuu ka ilaalinayaa ninkaasu inayna dulin arag inayna dulin arag buu ka ilaalinayaa guriba guriga uu ka hagaagsan yahay ama meelba meel ashaa aan sanadkaa geelmarin ayaa idahaana lagu ilaalinayaa halkaasaa wanka marka iskooda jooga loogu sii daynayaa markaad kabodilsa waxaad tiraa war ninyo baadi baadi wadaan haye neef noocaasa iga lumay maaragta waa ninkaan markaa usan suntanayn laakiin haddii uu suntan yahay matalan anigu gela waxaan ku dhigtaa alfiya barkimo alifkaa iyo barkimadaa haddaan ku dhigo waa lay garanayaa waari ina hebelow ina salamaano hashaadii nooca ahayd nooca ahayd alfkii barkimada lagelaas ku jirtaan halkaas ama hasha idamkeeda leeyahay koorta haybadeeda soo saari taqaan dad iyo diyo xilibo kale haybad wacan tusaalahaan raggu wuxuu iska wareystaa markuu isugu yimaado hadda tuuladan aan kaloo joogno iyo ceelasha marka la isugu yimaado ninba ninka uu ka dhaqaalo badan yahay ama uu xoolaha sida weynu dhaqo dee abaarta ka sokow abaare ha dhacda laakiin ninkaas xoolaha ma dhaqin oo silic baa u yimid ama dayac bay xoolahaasi ku baxeen ninka marka lixjeclada leh dee wuu tilmaamaya tilmaan gaara wuxuu ku leeyahay xoolahaas wuu la xarbiyaa ninka kalena wuu sii daaya xoolaha naadee bal maanta balaadhigii halkaasaan magaaladan kasoo yar sheekaynayaa dee balaadhigii maanta waa kaa dabadeedna fara maran buu soo taagaa fiidku xerad wuxuu isugu yimaadaan wareere shanna dawaa caalaysay shanna geedka halkaasi ka soo dhaqaaqi weye shanna idamkeeda leeyahay shiniya maaqaan wax cunaye waaba waa sanka duuf soconay dee ninna waa ninka noocaasa ninna waa nin aan fadhiisan harsan geedkay harsanayaan goshay daaqayaan jeexay marayaan matalan halka marka uu ka sii daayo intay marba sii soconayaan ilaa kor baxayeenaya marka saasay ku kala tageen oo ninka dhaqankale iyo saasaa marka lagu ammaanaa
tusaale ahaan oo kale waxaa jira waxyaabo badan oo ay yaqaaniin sida weynna dhaqashada xooluhu ay dadka reer miyigu ay u barteen oo ay ka mid tahay shilinta bal noocyada shilinta oo kale adigu tusaale ahaan bal nooga waran noocyada ay ka kooban yihiin iyo inta nooca yihiin iyo qaybaha ay u kala baxaan iyo marka la dareemo neefkaasi ka shilintu dee waa qaybo badan bay ka baxdaa awalow qaniin bay ka bilaabantaa wax qaniin layaha yareero meelaha ku dhigdhiga bay ka bilaabantaa neefka lagu arko oo shax oo neefku yani caaroonayo waxay ka bilaabantaa idamkeeda leeyahay garabcad waxaa ka bilaabataa bahal shilin cas la yidhaahdo oo yana casasaan oo marka dambeysa beso neefku muqlis laado matal xoolo dhacdhacay weligaa maarta muqlisan dhacdhacaya ka bilaabanta marka qaybahaas shilintu kala baxda aakhirka ugu dambeysa gafane garabcad bay timaadaa gafane waxaa leeyahay ka buurbuuran laastinka u dambeeya gafane baa shilintaas ku ayota ku aqibdheeshaa markaa ka warran marka shilintaasi xoolihii ay cunto sideebay dhaqashada xoolaha inagoo ka eegayna siday dadka xoolo dhaqatada ay ula macaamilaan dadka xoolodhaqatada ay qayb waa ka gurtaa shirintaa waa gurtaa waa la dagaalantaa waa laysaa qaybina waxa la yidhaahdo haddeer dee aan xoolaa ku wanaagsan oo dhib la yidhaahdo dadkii hore horta dee qadiimiga ay xoolaa qadiimiga ku aan jirsay waxaan u dhaqan jiray neefka ka sun sun uguma dari jirin sun sun laguma dari jirin dhibtu waa sun neefkan bahalka cunayna waa sun marka sun sun laguma dari jirin waa laga guri jiray oo nimba nin si uga xoolo jecel yahay waa ka guri jiray baasha waa ka liin jiray laakiin haddeer majorati ahaan dhib baa la mariyaa ragga geela aadka u yaqaana ama xoolahoo dhanba dhaqashadoodu heerkay ka gaadheen geela anuu haddeerto markaan geelayga dhex imaado hasha ragaatan galabtii waa arkaa matalan arigana markaan dhinacaa ka soo galo neefka kunaha taagan waa arkaa neefkaasu dee ama waa neef shininahayso xanuunka joogga la yidhaahda hayo ama waa neef adin qodax kaga jirto oo ama qoxina kaga jirto ama qodaxi baddee caadi u muday marka mid walba qaybtuu leeyahay baan dee ula xidhiidhaa matalan ahaan anigu marka aniga iska soo qaado bal waxyaabahaas oo dhan karto si weyn bay isu bedeleen oo dhaqashadii xoolaha iyo dhaqankii waa laga tegayaa maxay tahayna ee aada soo gaadhay adugu saleebaano soo gaadhay xoolaha oo si wacan loo dhaqo matalan anigu hadeerto markaan tuuladanan ka mid ahay dadkii asaaska ugu horreeyey degena waanahay xoolo dhaqatana waana raggii hore marka loo layaacsi waxaan garanayaa aniga oo matalan kaliil ii kacday islaantuna ay iga tahay xaamil islaan hooyo ayna igu heriso laba ilmoodoo yarina marka carruurteeda ka jirto geel ilaa shan iyo afartana waan haystaa ari saddex tiraana waan haystaa baraaga aagan ma ahe waxaan uga arooraa nugaal intaa waan intaa waan wada difaaci jiray ilaahna wayla qaban jiray geel habeenkii guuraan kusoo xiran jiray ariga isaga maalinta waxaan isku waadeelaba markay casarkii tahay baan ariga guriga keenaa awrtii baan marka ku xijiyaa guriga keenaa geeli baan meeshii maanta aan ku ogaa isu soo maraa ku soo xereeyaa markaasaan habeennimada intaan dhaanka qabsado ceel ka soo dhaamiya dadaalkii raggii hore halkaasaanba ka soo gaadhay anigu markaa nafaantayda isaga kaa warrama raggii oo kale haatan xoolaha dhaqamayaan haweenkuna si weyn bay uga cabanayaan oo culays fara badan baa saaran xaggii qoyska iyo xoolihii waa aniga dee kaagaba soo qabtay afartii way qaylaysaa geelasaa ka cid loo dareera sidaasaa marka xoolihii raggu ka yahay xoolihii raggu waa ka tegey waa ka tegey qaad baa laga doortay qaad baa laga doortay halkaasaa xoolaa sifinooda hadeer marayaan markuu qofku rabo inuu xoolo dhaqdo laga rabo daajintii ilaalintii maxay tahayna waxaa dhacqaa iyadoo guriga laga bedelo waxaa dhaca iyadoo ka qoondhada laga ilaaliyo waxaa dhaca iyadoo ka dulin kale laga ilaaliyo waxaa dhaca iyadoo sanadka hadday biyo macaan cabayeen sanadka dambe biyo wiyeera loo bedelo xooluu saasay ku dhaqmaan waxaana kooskarayay ninku inuu yidhahdo nabalcaa maanta maali tuuladii baa inoo soo eegayaaye siida goshanay ka dareeraan siida iyo matalan waxaaba dhacday markaan kaaga sheekeeyo mid baa maalinooda reer soo raray reerkii xeru halkaa alaabtii awrkii wixii kaga daadiyey xeradii markii ka daadiyey nabal tuuladaan soo eegayaa wax lagu joogee bal dee reerka waa kuwa ariga sii celeliya tuuladii buu yimi qaad buu fadhiistay koob iyo tobankii habeenimee dambe buu isugaaday waryaa reerkii maanta waan furee reerkii maanta waan furee halkiibuu kacay waa nin murqaasana dee jahadii reerku jiray unbuu u dhaqaaqay meeshana reer badan baa degay reerkii reerihii buu ka garan waayey habeenkii o dhan buu wareegayey marba reer buu iskaga dulhabsadaa waa reerku reerkii maaha reerkaaga xaggeed maanta geysi marba reer buu iskaga dulhabsadaa halkaasaa xaggeed qaabku maraya ragga haddeer qaabkiisu maraya tusaalahaan waxay noqonaysaa dee maadaama aad odayaasha tihiin dad dhaqanka si weyn u yaqaano arrimahaasoo kale waxay noqonayaan arrimo dee si weyn aad uga warwarsan tihiin in maadaama dadka soomaaliyadoo dhan guud ahaan ay dhaqashada xoolaha lafdhabar u tahay marka haddaan xoolihii la dhaqinna noloshii way adkaanaysaa waa cidhiir bay gelaysa sidaas waa laasim weeye haddaan xoolaha la dhaqmin horta meelaha xoola joogeyni dee waxba ma joogaan xoolihii caad bay leeyihiin caanay leeyihiin haddii idamkeeda leeyahay waxay leeyihiin hanti la bixiyay leeyihiin waxay leeyihiin matalan haddeer haddayna halkaas sugi maanaynan ama cad cunin ama caana cabin ama shaaha inaan cadaysan fadhiga miyuu inoo hagaagaya noloshu jiri mayso marka haddaan xoolaha la dhaqin xoolaha maara haddaan la dhaqin nolosha soomaaliyeed jiri mayso la odhan karaa saleebaanow dhaqashadii xoolaha waxaa dhibaato weyn ku ah samaynta kaamamka iyo tuulooyinka iyo meel kasta oo laga samaynayo baraago oo dhulkii xooluhu daaqi lahaayeen laguna dhaqan lahaa si weyn usoo yaraanaya deegaanada ma ka jirtaana dee lamber kow goshan dhoon baa la yihahda halkan inaga hoosaysa dhooni waxay kala badhaa ceellaasi celbdaaleedahay karin dawelooyn ariga karin dawelooyn u arooraa iyo ariga laasi celbdaale u arooraa casarkaa midna xaggaa kasoo geli midna xaggaa kasoo geli jira intiina haddeerta waxaa udhaxaysa dee ilaa markaan haddeer qiyaaso kaamka marka laiska daayo laba magaala udhexeeya labada magaalo mid walba haddeer konton baraagood bay sii ordayaan kontonkaa baraagood markay sii ordayaan baa waxaa ku hoos jira kontonkaaboo kale xoolaha marka dhaqashadoodii aad iyo aad iyo aad kaamamka ah iyo magaalooyinkaasi tulfuulka ah bay xoolii ku takeen dhaqankooda dee halkaas xoolaha ayn u ah dadka dhallinyarada iyo dadka waayeelka isku si xoolaha uma dhaqaan xagga lexejecladina waxaa laleeyahay way sii yaraanaysaa xaggaas iyado hadal male isweydiinna male aad iyo aad boqolkiiba boqol waa nuqsaamantay xoolaha dhaqankooda sidii loo dhaqi jiray ishoreemaad weyn baana ka yimi ragga iyo dumarkana muhiimadda ragguunbaa leh qofka dumar markay aragto anu de saaka saan u shaqeeyo dee iyana waxay odhanaysaa dee isba waxaysan yihi siduu shaqee hadday aragto anuu xoolihii yacni dee aad ugu dhibaatoonaya shaqaynaya raacaya oodaya bedbedelaya dee iyana dhinacay qabsanaysaa hadday silaasim aragto anigoo deedamkeedaleeyataan maa saaka iska tegay guura dambe kusoo dhaadhacay dee iyana maanta shan habrood bay yeeraysaa waa iskala sheekaysanaysaa xoolaha dhaqankooda halkaas ka baxaya inkastoo haatan abaaraa iska bateen oo dadkii xoolaha dhaqan jira iyo kuwan xoolaha dhaqanba ay isku mid noqdeen bal ka waran kasoo kabashada abaarta hadda een, deegaankanan haatan joogno ee dad badan oo dee xoolo badani ka baxeen haatan si weyn bay u dhaleen adrhigii bal ka waran waxaan ka warramay haddii deegaanka tuuladaynu joogno goshan dhinacan haddii naga xigto halkay naga xigto halkan aan madhow tusi doono aqala badan baa ah aqalada istaber baa loo bixiyey aqal caydhiino maanta xoolihiisii marteenna ma jiro waa laga soxrodo waa laga dhaqaaqay hooyadii markii ay dee argii ka dhaqaaqday oo aabbihii markii hore intuu dhaqaaqay yana dhaqaaqday arrimaha kale ee dadka dhaqanka iyo odayaashu ay ka hadlayaan waxaa ka mid a dad reer miyaha oo xoolo haystay oo geel haystay oo adhi haystay kadibna intii xoolihii adhigiba laga soo kaxeeyey ama magaalo la geeyey ama la yidhi waa laydin kaxaynayaa oo dhoof iyo dabad baa laydin kaxaynaya halkaa reero badan oo reer miya ay ku noolaan jireen iyo xoolahaas ay ugu dhaqmi jireen dadku dee magaaliya miyigu kala dhaqmaa dadkii miyiga waxaan u soo jeedinayaa inay xoolahoodii iyo dantoodii ku noqdaan dhegaystayaal waxaa intaas inugu eeg barnaamijkiini sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan aan kusoo qaadanaynay oo sidii dadkii soomaaliyeed ay u dhaqan jireen xoolaha iyagoo ka eegaya dhinacyo badan oo ay ka midka yihiin caafimaadkooda iyo sida ay u daajin jireen
waa hagaaga barnaamijka su-aalka dhaqanka ayaa dhegeysteena waxaana soo jeedinaya cabdikariim ulol halkaad dhegeystayaal weyn nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatanaa toos uga dhegeysanaysaan washington barnaamijka duhurnimo haatanna waa ciyaaraha iyo nuur buqaari
mahadsanid aan duray dhegaystayaal xalay waxaa lasoo gebagabeeyey semifinalka tartanka yurub league oo ah tartanka labaad ee ugu xiisaha badan qaaradda yurub waxaana finalka isugu soo haray kooxaha atletica de madrid oo ka dhisan dalkaasi sbain iyo kooxda kubadda cagta maqsey ee dalkaasi faransiiska atletic madrid waxay dhaaftay arsenal oo ay hal gool iyo eber uga badisay is-argii labaad oo ka dhacay magaalada madrid ee caasimadda dalkaasi sbain kadib markii uu arsenal uu goolka guusha uu ka dhaliyey ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara kooxda atletic madrid diego costa sargii hore ayaa oo ka dhacay magaalada london ayaa ku soo dhammaaday barbardhac gool iyo gool ah weeraryahankii hore ee chelsea ayaa sahadda gaarsiiyey kooxda atletic madrid markii saddexaad finalka koobka eurub league tan iyo markii tartankaasi eurub league loo bedelay laga bedelay uefa league kooxda kubadda cagta ee maqsey iyaduna waxa ay si lama filaan ah oo dirqi ah uga badisay kooxda kubadda cagta red bol solisburg kadib markii ay labada kooxoodba labadiis arag ay ku dhammaysteen daqiiqadihii loogu talagalay laba gool iyo laba gool ciyaartii xalay ka dhacday garoonka kooxda red bull solisburg ayaa waxaa loo gudbay wakhtigii dheeraadka ahaa waxaana daqiiqadii boqol lix iyo tobanaad goolka guusha u dheliyey kooxda kubadda cagta maqsey ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara ee u dhasha dalkaasi bortugiiska rolando labada gool ee kooxda red bell salsburg waxa ay keeneen sagaashankii daqiiqo ee ciyaarta wakhtiga caadiga ahaa waxaana mid ka mid a u dhaliyey ciyaaryahan amadu xaydar halka goolka kalena uu kooxdiisa ka dhaliyey ciyaaryahan bona sar dhanka kalena xadda ayaa waxaa jira mid ka mid ah kulanada uga xiisaha badan dalka sbain waa ilcalasico waxaana mar walba ku tartama sanadkiiba laba jeer ama in ka badan kooxaha real madrid iyo barcelona oo ka mid ah kooxaha ugu caansan xilligan qaaradda yurub gaar ahaan dalkaasi sbain kooxda kubadda cagta barcelona ayaa martigelin doonta real madrid xiisaha kulankan ayaa ah real madrid oo taagan finalka koobka horyaalada yurub iyo barcelona oo ku guulaysatay horyaalka dalkaasi sbain barcelona ayaa doonaysa in ay noqoto kooxdii ugu horeysay oo horyaalka sbain ku qaada dhammaan kulamada ay ciyaartay iyadoo aanan laga badin waxaana hadda dhowaan ay ku guulaysatay toddobaadkii lasoo dhaafay koobka dalka sbain ee laliga waxaana ahayd markii toddobaad tobankii sano ee lasoo dhaafay real madrid ayaase doonaysa inay ku dhammaysato kaalinta labaad waxay hadda ku jirtaa booska saddexaad horyaalka sbain ee la liga ayaa labadani kooxood lugtii hore waxaa saddex gool iyo eber kusoo badisay kooxda kubadda cagta ee barcelona ugu dambeyntiina ciyaaryahankii hore ee kooxda liverpool iyo xulka ingiriiska stephen jerard ayaa saacadaha soo aadan lagu wadaa in loo magacaabo tababaraha kooxda rangers ee dalkaasi scotland jerard oo ah toddoba iyo soddon sano jir ayaa bedeli doona tababare dream mardy oo si kumeel gaar ah u leylinayay kooxdan kadib markii uu bishii oktoobar bedelay macallinkii hore ee la ceeriyey bedro jerard ayaa waxa uu ka tegayaa kooxda dhallinyarada liverpool oo uu tababarayay kabtankii hore ee ingiriiska ayaa liverpool u saftay toddoba boqol iyo toban kulan sagaal iyo toban sano oo uu u ciyaarayay isagao uu qaaday sagaal koob ingiriiska ayuu u saftay boqol afar iyo toban kulan oo caalami ah isaga oona kabtan u noqday saddex tartan oo caalami ah oo ay ka qayb gashay dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay nuur buqaari xubintii ciyaaraha ayaan intaas kaga gudbaynaa waxaad weli dhegaystayaal nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aada uga dhegaysanaysaan washington haatana qodobadii warka ugu doorka roonaa iyo nuur xasan
mahasani daanduray maraykanka ayaa wacad ku maray in uu kala xisaabtami doono dowladda shiinaha waxay saraakiisha ku tilmaameen khatar iyo mas-uuliyad darro ay militariga shiinaha ee ku sugan jabuuti ku carqaladeeyeen ciidanka maraykanka ee jooga dalkaasi jabuuti aqalka cad ayaa ku eedeeyey shiinaha in ay laysaro awood leh ay ku ifiyeen diyaarad uu leeyahay militariga maraykanka oo fadhiday saldhigga militari ay ciidanka maraykanka ku leeyihiin jabuuti afhayeenka aqalka cad sara sandres ayaa sheegtay in waqti dheer iyo waqti gaabanba ay jiri doonto cawaaqib ka dhalan doona adeegsiga leysaradaasi wasaaradda difaaca shiinaha ayaa warkan kasoo baxay maraykanka ku tilmaamtay eedeymo been abuur ah xafiiska gaashaandhigga maraykanka ee bentagonka ayaa eegaya sidii loo dhimi lahaa tirada ciidamada maraykanka ka jooga dalka kuuriyada koonfureed jariirada the new york times ayaa warisay shalay in madaxweynaha maraykanka trump uu u sheegay bentagonka inuu diyaarinayo qorshayaasha lagu dhimayo ciidamada maraykanka oo tiradooda ay gaarayso saddex iyo labaatanka kun ee jooga halkaasi warka ayaa sheegaya in dhimidda ciidanka maraykanka aanay ahayn mid loola jeedo gorgortan la xidhiira wadaxaajoodka la filayo inuu dhex maro madaxweynaha maraykanka donald trump iyo kan kuuriyada waqooyi kim jong un madaxweyne trump ayaa mar hore hadal uu soo jeediyey waxa uu ku sheegay inuu dhimayo ciidanka isagaoo sheegay in haddii ay sii joogayaan qarashka ku baxaya ay bixiso kuuriyada koonfureed aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay nuur xasan nuur bukhaari waxaad weli nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a ee washington barnaamijka dhallinyarada haatanna waxaan ku wada nasanaynaa heesta ah wadajirka magaceedu uu yahay shimbir ay wadajirkana ugu luqeynayaan farxiyo fiiska iyo cabdifataax yare
fiiska iyo cabdifataax yara ayaa wadajir ugu luqeynaya heestaasi shimbir waxaana ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyada waxaa wadajir kugu soo jeedinayay nuur xasan nuur iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doonana sidaa iyo nabad gelyo
isla doortay qulub alcarafi